iyadoo ay fartu ku godan tahay dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa haddana dhinaca kale waxaa jira xubno ka mida dhallinyarada oo horumar ka sameeyey bulshada dhexdeeda tusaalena u noqon kara dhallinyaro badan dhallinyaradaasi waxaa ka mid a haashim yonis oo u tartamaya mid ka mid a xafiisyada ay dadweynuhu sida tooska u soo doortaan haaruun macruuf oo tegey magaalada minneabolis ayaa la kulmay haashim oo waxaa dhex maray oo soo dhex maray xaafadaha una ololeynaya in la soo doorto haashim yonis waa lix iyo labaatan jir sannadkii lasoo dhaafay waxa uu booqday aqalka cad ee maraykanka oo kula kulmay madaxweyne barack obama kadib markii loo soo xushay inuu tilmaan u yahay dhallinyarada kale waxa uu xilligan ku jiraa qaadashada shahaadada b h d waxa uu u tartamayaa jago sare oo ka mid ah hoggaanka beeraha lagu nasto ee magaalada minneabolis waxa igu dhaliyey inaan u tartamo qaybtan nasashada ama parkboard recreation tusaale ahaan markaad fiirisid bulshada soomaaliyeed cod badan kuma lihin dhowr iyo labaatan sanaan waddankan joognay bulshada waa inaan ka qayb galnaa ruux soomaaliya oo u shaqeeya ma jirto lix boqol oo civil service employees baa u shaqeeya hal ruux oo soomaaliya u shaqeeya ma jirto anuunbaa soomaaliya u shaqaynayey marka waxaan jecelahay in aan caruurteenna programme fiican loo sameeyo dhallinyaradeenna meelo ay mataqaanaa ay ku ciyaaraan loo sameeyo waalidiinteennu meelo ay ku nastaan oo safety a inaan loo sameeyo marka yaad doonaysaa inaad codka ka hesho horta waxaan ahay wiilka dhallinyaro ee keligii u ordaya parkboard recreation u ordaya baan ahay ruux soomaali oo mataqaanaa jagada u orday hawa yaraatee ma jirto ma aha keliya waxaan u ordaya inaan nin soomaali ama wiil soomaali dhallinyaro ahay waxaan u leeyahay mataqaanaa tacliintii baan leeyahay takhasuuskii baan u leeyahay iyo experiencegii baan u leeyahay sidii aan mataqaanaa uga soo bixi lahaa shaqadan sannadihii labada kun iyo toddobada ilaa labada kun iyo sagaalka waxaa gobolka minnesoto ka tegay dhallinyaro ka badan labaatan oo ku biira ururka al-shabaab kuwaasi oo qaarkood dhowaan lala xiriiriyey inay ku lug leeyihiin weerarkii ka dhacay magaalada nairobi inkastoo taasi weli aan si rasmi ah loo xaqiijin arrintaasi waxay mar kale indhaha caalamka ku soo jeedisay dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota haashim yonis ayaa iga warramay marxaladda dhallinyarada soomaalida ee gobolkan nolosha dhallinyarada minneabolis ahaan marka laga hadlayo wallaahi waxay ku jirtaa suquuqul bay ku jirtaa ama heer mataqaanaa fiicnayn bay ku jirtaa taasoo ah oo mataqaanaa bulshadii soomaaliyeed baana isku xidhnayn bulshadii soomaaliyeed baana isku xidhnayn taasoo kalifaysa in ay mataqaanaa dhallinyaradii wareer ay ku dhacday ama ayna fahmaynin muhiimadda ay leedahay waxa waddankan loo keenay tusaale ahaan aniga dugsiga hoose xagganaan ka qalinjabiyey dugsiga sare xagganaan ka qalinjabiyey jaamacad heer xagganaan ka gaadhay inow p h d doctoratekeyga waxaan ka qaadanaya university of minnesota wagarta waxaad iga sheegaysaa laba ka mid a dhallinyaradii tagtay mise ka badan baa taqaanay bal iga sheegay kuwa aad taqaanay horta dhallinyaradii waxaan ahayn saaxiibaan ahayn waa dhallinyaro isku high school aan tagnay dhallinyaro aad iyo aad u fiican bay ahaayeen dhallinyaro mataqaanaa laga filanaynin mataqaanaa waxyaalaha ay u geysteen dadkooda ama dadka ajanabiga laga filanaynin bay ahayd oo mataqaanaa waa arrin aad looga xumaado waxyaalaha igu kalifaya inaan jagadan u ordo waxyaalaha ka mida waa waxaa weeya sidii aan mataqaanaa bulshada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed aan u caawin lahaa ayna dhallinyaradu soomaaliyeed la odhanin keliya waa argagixiso waa isqarxiso ama waxyaalaha xun ay samaynayaan waxaan rabaa in aan siinno ama ugu talagalno brograamyo fiican recreationka marka laga hadlayo ama kubad a noqoto ama carruurta yaryar meesha lagu xanaanaya a noqoto ama dhallinyaradu meelaha ay ku ciyaaraan kubadda a noqoto kubadda keliya ma aha turing meesha loogu sameeyo after school loogu sameeyo loogu akhriyo riding laga qoraalka laga laga caawiyo iyo waxyaalo badan laga caawiyo mataqaana baan isku dayayaa sidii ay dhallinyaradu iminka joogta ilan kuwii tegey tegey su-aashu iminka waxa weeyaan kuwa meesha jooga saynu qaban lahayn saynu qaban lahayn bulshadu wax ma ka qabanaysaa arrintaas adu inaad ka hadlayso waa ujeedaa niyaddaada ay wanaagsantahay laakiin bulshadu wax ma ka qabanaysaa soomaalida horta soomaali haddii aan nahay bulshada soomaaliyeed horta waa muhiim inaan hurdada ka kacno anugu mar kastaba waanu sheegaa waalid kasta aan arko mataqaana waalidiinteennu way hurdaan dhallinyaradeennu waxyaalaha xun ay samaynayaan ama la leeyahay waxyaalaha xun ay samaynayaan waxay laga yaabaa ay u samaynayaan xidhiirhkii waalidka ama xidhiirhkii guriga baana adkayn markuu xidhiirku gurigu adag yahay ama hooyo ama aabbo ama habaryar ama ayeyo ama abti ama adeera noqoto markay bulshadu adag tahay wiilkii ama gabadhii waxyaalaha ay samaynayaan waxyaalo fiican bay noqonaysaa laakiin markii ayna bulshadu ama gurigu adkayn dee ama gabadhii ama wiilkii suququl bay ku sugan yihiin ama waxxun bay ku sugan yihiin soo markaa waxaan jecelahay haashim ahaan jagadanaan ugu ordayaa wiilka soomaaliya keliya isu sharaxay jagada waxa weeyaan in aan wax ka qabto takhasusna waanu leeyahay tacliintiina waanu leeyahay haashim waxaa xilliga aan la kulmayey si tabaruc ah ugu shaqaynaya dhallinyaro kale oo soomaali ah oo albaabada u garaacayay dadkana ka codsanaya inay haashim u codeeyaan shanta bisha nofembar ee soo socota waxaase uu ii muujiyey in hamigiisu uu meel sare gaarsiisan yahay waxaan weydiiyey inay ku soo dhacda inuu u tartamo aqalka koongareeska maraykanka Why not? I mean, nothing can stop us. You know, we can we can not only be a president, we can be any uh, any office. We can hold any office. Absolutely, absolutely. I mean, uh, if if if the time allows, absolutely.
maxaynan ugu ordi karin wax naga hor istaagi karaa ma jiro madaxweyne ayaan noqon karnaa xafiis kasta ayaan u tartami karnaa su'aali kama taagna haddii wakhtigu oggolaado su'aali kama taagna intii ay shaqaalaha tabarucu ku jireen qaybinta waraaqihiisa doorashada haashim waxa uu ii kaxeeyey garoon ay kubadda cagta ku ciyaaraan dhallinyaro kale oo soomaali ah oo uu isagu hogaamiye u yahay waxa uu ka codsaday inay ku dhiirigeliyaan asxaabtooda iyo qaraabadooda inay u codeeyaan marka la gaaro maalinta doorashada waxa kale uu ku boorriyey inaysan indhaha ka qaadin waxbarashada si ay naftooda iyo tan dalkoodaba u anfacaan aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a